xildhibaanka laga soo doorto bartamaha magaalada gaarisa aadan barre ducaale ayaa ka hadlay xaaladda amniga iyo siyaasadda guud ee gobolka waqooyi bari doorashadan doorasho caadi maaho doorashadan waa doorasho agi la fiiriyo waddanka waa midda la yidhahdo waa doorashada kala guurka waay madaxweyne ayaa guuraya oo xilkiisa wareejinaya madaxweynaha hadduu guuraya markaa gobol kastaa miiska wuxuu soo saaran waxa dan u ah iyo waxa dhibaatooyinka la gaarsiiyey waad ogtihiin dhibaatooyinka aan la marnay tirakoobka gobolka waqooyi bari balanbala baa laga dhigaa soddon iyo shan maantana dadka kuuraha ka goosanaya balanbala waa soddon ardayda caruurta waa labaatan iyo lix kun balanbala iyo lagdheera iyo wajaar iyo mandheera ayaa tirakoobka ummadda soomaalida ayaa kas loo yariyey shanta cunugoo ninkii dhale waxaa damcay in loo in loo xisaabo laba cunug naar dhaweydna dowladdii tirakoobka annaga yaraynaysay waxay soo shaacaysay inay gobolka waqooyi bari uu yahay meesha fatility reedka ama dhalmada ee u badan tahay waddanka marka khilaafka ad arkaysin xildhibaanka gaarisa township ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dad badan oo laga afduubtay guryahooda oo uu ku eedeeyey arrintaasi saraakiisha dowladda waxaa ka mid ah waxaa la yidhahda extra judicial killinga dadka lala baxayo hooyooyinka wiilashooda iyo raggooda iyo walaalahood lala baxay ama ay maqan yihiin ama la dilay waa in lagu xisaabtamo dadka loo malaynayo inay waxa ka dambeeyeen iyo waxa ay wataan waa in la dooranin madaxii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka dalka ayaa ugu dambayn ugu baaqay dadweynaha codbixinaya ee gobolka inay mas-uuliyad xooggan ay iska saaraan mas-uuliyiinta ay soo saari doonaan codkaada diinta ayaa u baahan codkaada bulshada soomaalida u baahan codka aad ridi doonto waxaa u baahan gobolka u baahan codkaada waxaa u baahan hooyooyinka masaakiinta ah codkaada waxaa u baahan culummada codkaada waxaa u baahan dhallinyarada in lagu difaaco marka annaka laajiyin ma nihin waddankan waan degannahay laandheer baan ka nahay laakiin soomaalida waxay tidhaahday ri kastaa shalalkii ay isdhigto yaa lagu qalaa ummadda iyo diinta shalal ha dhigina soomaalida waxay kaloo ku mahmahdaa nin kastaa ceesaantiisa ceel ka geysaa madaxda siyaasiyiinta xisbiyada badan waa inaan dooranno ninkii diyaar u ah ceelkiisa inay ceesaanteenna ka cabi shaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa